tan iyo wixii ka dambeeyey markii dhalinyarada magaalada muqdisho ay gaari kooyal ah ka gubeen ciidamada taraafikada ee dowladda federaalka ayaa waxaa isa soo taraya dhalinyarada ku dhiiranaysa inay iska difaacaan ciidankaas qaar ka mid ah dhalinta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay askarta dowladda federaalka ku sifeeyeen inay yihiin gaalo yahuuddana ay ka liitaan islamarkaana ay iska difaaci doonaan nimankaan taraafikada leeyahay yuhuudda gaalada la sheegayaba ayagaa ka liito maxaa dhahday saaxiibka maxaa u dhahday dheh waa kuu sababeenaan niman meeshaanaa taraafika muslimnimaa sheegtaan muslimnimadooda boqolkiiba shan xataa waa ma dhihi karo gaalo waa laamigaasay taagan yihiin tubaakada iyo sigaarkay la taagan yihiin hortaadoo biyaha ku cabaa hortaadoo wax ku cunaa adigana waa sooman tahay ma ka cabsi qaba haddaa ku leeyahay ayaga macalaamidkooda sirgaalkaaba meesha ku jira cabtooyaniyo haddoo ilaahay ka cabsahaya amiirkiisa oo qabo bil ramadaan ummadda ma hor istaagi lehe ma dhibi lehen bishaan ilaahay waa karaameey bilaha kale la mid maaha bishaan bilow ilaahay karaameey waa koo iyo tobanka bilood la soo dhaafay waxay dheer tahay waxaan hadda iska dhahooyana maaha laamiga hadda adiga bax k b bdaanay joogaan geedaha sigaarkoos cabaayaan ilaahayna kama cabsahayaan ummadna kama xishoohayaan marka annaga haddii dowladda waxaa uu baaqayna haddii ummaddaa naga qabu weysa ee soo dirta ayagaa soo diree mootadaa ku dulbootinaynaa haddii ay ahayna mootooyinkeenaa gadaheena anagani qoryaana qaadeenaa waana iska dhiciyeynaa nimankaan taraafika leeyahan inaa gubnaa sheegaya baabuurkooda ayagaa ina qabanaa ku dhex rudayna anagi war aniga hadda taraafik hadday iga soo horbaxda maba dhaafaayaba karfinteetaa madaxaa ku sitaa oo ii jeeddaa magac ilaahay wallaahi bilaa talaa waa ku dhufanaa nin taraafika ima soo hor istaagay aniga waxaan ma dhihi lahay baawoor taraafik haddaa aragtiin baawoorkaas ha la guba yaaba la dhaafin boorta taraafika meeltaa waayo ninka taraafikada ah ma sooma ma salaada taraafikadii waxay laga dhigay kuwan joogay ishaadii ceelgaabta buundada oo koolada aba maarag lagu hareeyey iskool bulinsi iyagiiaa lasoo tababaray ayagiiaa magaalada lagu soo fasaha marka nin garaama dool iyo tubaako u saara adimu kutuuga oo shan doolar daawadiis qorayga ammaankiisa wuu furin yahay ciidamada ka amar qaata xasan sheekh ayaa ah kuwa dhibaatooyin kala duwan ku haya guud ahaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan dhalinyarada ka shaqaysta mootobajaajta iyagoona u geysta dilal arxandarro ah dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku shaqaysta mootobajaajta